fariintiisa oo faaruur yahay salaantu ku faraan tahay farxad ruux kuugu yimid ha u fidin gacmaha wayrafiyo karoonaha laga fakaaxay fidma weeyaan adduunka ku faafayee ficil yeelo bulshooyinka jidhowba ku dhidhi wayrafiyo karoonaha laga fakaaxay fidma weeyaan adduunka ku faafayee ficil yeelo bulshooyinka jidhowba ku dhidhi fursadaad haysataa inta fayowdahay fadhi guriga oo suuka haw foofilo ka fogohow fagaare lawada fadhiyo fursadaad haysataa inta fayowdahay fadhi guriga oo suuka haw foofilo ka fogohow fagaare lawada fadhiyo safahafino ku fogahan dadka oodiskula jirkiya fakatahayo oo fayrasaha jira faraxalo gacmaha
kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkan waa radio markable oo aad ka dhagaysan kartaan hereerka fm ee sideetan iyo sideed dhibic sideed mechas idinkoo si toosanna uga dhagaysan karaa degmooyin iyo deegaano ka tirsan gobolada gadoobay iyo jubbada dhexe waa isniin sagaal iyo tobanka bisha toddobaad laba kun iyo labaatan dhegaystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamij gaara oo aanu kaga hadli doono saameynta caafimaad iyo dhaqaale ee cudurka safmarka coronavirus uu bulshada u geystay kaas oo faraba-an ku haya dunida waxa uu galaftay coronavirus nolosha dad badan oo dunida daafaheeda ku kala noolaa haddaba barnaamijkan gaarka aanu kaga hadlayno arrinta ku aadan saameynta caafimaad iyo midda dhaqaale ee bulshada uu u geystay coronavirus waxaa marti noogu ah doctor ciise cabdi maxamed waa maamulaha xarunta caafimaad ee dayar daryeel oo ah goob caafimaad oo si gaara loo leeyahay kuna taal degmada baardheere waxaan doctor ciise wax ka weydiin doonaa saameynta bulsha ee coronavirus waxaa sidoo kale barnaamijka marti noogu ah doctor jamaal xuseen mire oo ah dhaktar qaabilsan xanuunada guud oo xarun caafimaad oo kala duwan oo xarumo caafimaad oo kala duwan kula degmooyin ka tirsan gobolka gado iyo qaybo kamida gobolada dalka gaar ahaan galgaduud barnaamijka waxaa sidoo kale nagala qaybgalaya cabdi xasan oo ah aqoon-yahan bartay cilmiga dhaqaalaha horeyna ula soo shaqeeyey hay-ado ka shaqeeya arrimaha caafimaadka iyo taakulaynta bulshada dayarta ah barnaamijkan soo saaristiisa waxaa gacan weyn ka geystay dallada sooma oo ah dallad ay ku midaysan yihiin ururo warbaahineed oo soomaaliya ka howlgala dhegaystayaasha barnaamijkeenna waxa ay kaga qayb geli karaan qadka taleefonka ee idaacadda eber afar soddon iyo lix eber hal hal saddex idinkoo lambarka gacantana noogu soo diri karo araahdiina text message eber lix hal shan labayo toban eber laba lixdan iyo lix barnaamijka maanta waxaa idinla socodsiin doona insha allah anigoo khadar maxamed siraada dhinaca farsamada iyo isku xirka waxaa iga caawinaya yaxya soofe axmed baa isku soo dabariday u diyaargarooba mar kale iyo barnaamijkii gaarka aynu kaga hadlaynay waa xagaag
hadoonku faa'iidayo saya dhowrwaajibaan bayna wada faray fahma oo bulshooy afudehay faniina caafimaadonku faa'iidayo saya dhowrwaajibaan bayna wada faray fahma oo bulshooy afudehay faniina caafimaadka fariintiisa oo farur yahay sharaantu ku faraan tahay farxad wuux kugu yimid ha u fiidin gacmaha caafimaadka fariintiisa oo farur yahay sharaantu ku faraan tahay farxad wuux kugu yimid ha u fiidin gacmaha xidma weeyaan adduunka ku faafay ee ficil yeelo bulshooyinka jidhow baan ku idhi fayrafiyo karoonaha laga fakaaxay xidma weeyaan adduunka ku faafay ee ficil yeelo bulshooyinka jidhow baan ku idhi
dhegeystayaal isu soo noqod wanaagsan kusoo dhawaada barnaamijka aanu kaga hadlayno saameynta covid nteen bulshada uu u geystay haddii ay ahaan lahayd arrimaha dhaqaalaha iyo arrimaha caafimaadka waa hagaag waxaan jeclahay dhammaan inaan soo dhaweeyo ka qaybgalayaasha barnaamijka balse waxaan jeclahay inaan marka ugu horeeyo aan idiin soo gudbiyo waraysi aanu kaga hadlayno saameynta dhaqaale iyo midda caafimaad ee bulshada uu ku reebay covid nteen oo aan la yeeshay doctor ciise cabdi axmed maamulaha xarunta danyar daryeel hosbitaal ee baardheere waxaan ugu horeyn weydiiyey doctoorku waxa inuu inoo sharaxa covid sagaal iyo toban waxa uu yahay waa mahadsan tahay waxa la yidhaahdo coronavirus waa virus adduunka oo dhan saameeyey maaragta waxyaaba degdeg ana ku faafo bulshadana ay u baahan tahay in badan in laga wacyigeliyo kana dadaalaan nadaafadda iyo is-ilaalinta qof walba inuu tiisa ka taxadaro marka waxaa weeyaan waa virus waxyaabaha sababay hadda ilaa hadda dunida aysan si fiican loo xaqiijin loona baahan yahay in ay bulshada iyo bahda caafimaadka dhammaan ka wada taxadaraan wacyigelinta iyo waxaa weeye xagga nadaafadda intaba in laga dadaalo
dadka idiin imaanayo doctor ee ma ku aragtaan eecalaamadaha ee cudurkan coronaviruska walaayo degmada baardheere walow uusan jirin sheybaar lagu xaqiijiyay in badan oo goobaha badan yaallo haddana in badan calaamaadka waan la kulunaa wacyigelinta un baan inta badan dadka ku caawinaa waana arrin loo baahan yahay in maamulka degmada iyo waxaa weeye ay waxaa weeye taxadar badan laga sameeya arrimahaas in wax laga qabto doctor ciise waxaa jirta deegaanka hadda aanu joogno maxaad ku qiyaasi lahayd saamaynta bulsho ee xagga caafimaad marka laga hadlaayo oo coronavirus uu u geystay bulshada saameyn aada weyn uu ku yeeshay dhinaca dhaqaalaha isu socodka hawada wakti xirnaa ee dhulka sidoo kale sidaas u ahaa aad iyo aad ganacsatada caafimaadka dadka tabarta yar waxaa weeye xagga waxaa weeye qiimaha dhan walba waxaa weeye aada buu saameyn weyn ugu yeeshay dee ilaahay hanaga dulqaado waxaanse rajaynaynaa in dadka soomaaliyeed ay gacmaha iska qabsadaan kuna dadaalaan wacyigelinta iyo in dhaqashada gacmaha iyo silaantoo la yareeyo waxyaaba badan lagu taxadaro
dad baa jiro xaruntiina caafimaad soo booqda kuwa oo ka yimaada dhinaca miyiga ma jirtaa dad leh astaamaha covid nineteen oo idin yimaada ditore waxaan u sheegnaa in ay xanuunkaas waxyaabaha lagu badbaadi kara ay ka mid tahay in meelaha bulshooyinka oo sida aroosyada iyo waxyaabaha bulshaawiga inta inaan la tegin in qofka uu qaato qalabka isku ilaaliyo oo maaska uu xirto sidoo kale in mar walba sankiisa iyo gacmihiisa uu kala fogeeyo iyo afkiisa in uu wax badan uu sameeyo inuu gacmaha dhaqdo iyo in haddii uu wax iska dareemo uusan bulshada si weyn u dhexkeen
doctor ciise dhegaysta la yidhaahdo cabdirasaaq xaaji xuseen oo jooga xaafadda masawa oo xagga fariimaha nagula soo hadlay waxuu ku leeyahay dunida marka laga hadlaayo covid nineteen aad ayuu u saameeyey ma jirtaa buu yidhi wax dawo aho ilaa hadda loo helay cudurkan covid nineteenka la yidhaahdo dhanka miyiga aada uguma badno midda kale dadka coronaviruska xoogaa kama dhaadhacsano wacyigelinta ayaa ku yar walow qofka haddii uu qalabka laisku ilaalinayo waxaas qaataba ayaga fobia ka qabo marka taas aada wacyigelin bay u baahan tahay laakiin uma badno uma badno dadka meyiga uma badno dadka magaalada inta badan shakigaas buu ku jiraa hawadiisu socodka annaga xaduuda ayaa noo dhow etoobiya iyo kenya gobolka geda marka dhanka isu socodka waa aad baa shaki badan loo qabaa doctor cudurkan ma leeyahay wax daawo ah
wallaahi hadda waxaa jira waxyaaba cilmi baarista ee adduunka meelo qaar ah laga tabinayo in xoogaa waxyaaba tallaal la raadinayo laakiin wax dawa dawadiisu kaalmaati waa la samayn karaa qofka haddii la helo in oo haddii naafta ku xirantao kale oxygen lagu caawiyo iyo waxyaaba lamid ah wallaahi dadkii waayeelka ahaa u daran laakiin ragga iyo dumarka waa farqiga dhalinyarada waa isku mid inta badan ugu dambeyn baaqaaga ku aadan ee cudurkan halista coronavirus ee bulshada doctore bulshada baardheer waxaan ugu baaqayaa inay arrintan ay si taxadar leh qof walba uu uga fikiro khaasatan maamulka iyo odayaasha dhalinyarada iyo ururka hooyooyinka in si isxilqaan ah bulshada loo wacyigeliyo
aada baa mahadsan
doctor ciise aada baad u mahadsan tahay weli dhegaystayaal barnaamijka ayaan ku guda jirnaa markan waxaan fiirinayaa aqoon-yahan sare cismaan cabdi xasan ee cismaan muddo badan baad gobolka ka soo shaqaynaysay haddii ay ahaan lahayd deegaano kala duwan oo gobolka ka mid a ee oo aad la soo shaqaysay hay-ado kala duwan oo arrimaha caafimaadka aad kala soo shaqaysay bal waxaad warbixin kooban naga siisaa ee dhowaanna waa tii aad kormeerka caafimaad ku samaysay degmooyin ka tirsan gobolka gado bal xaalada covid iyo ugu horeyn horta covid waxa uu yahay covid sagaal iyo toban ama coronavirus kusoo dhawow بسم الله ولي أدب ما سنت خضر آه، محمد سراط عضو كان كورونا فيروس آه، markii la yiraahdo saameyn noocayah uu ku reebay deegaankan aanu hadda ku noolnahay saameyn aad u ballaaran buu ku sameeyey wuxuu la mid yahay deegaankan deegaanada soomaaliyeed iyo dhammaan caalamka oo dhan sida uu u saameeyey si la-eg ayuu u saameeyey saameyn dhan kasta ah ayuuna saameeyey
waa gartay waa mahadsan tahay ee, waraysiga ayaan barnaamijka ayaan kusii soconaynaa ee, ismail waxaa jirtay soo ifbixitaanka covid nineteen in dadka loo dirayay fariimo lagu sheegayo halista xanuunka uu leeyahay haddaba ma is leedahay waxbay tareen fariimahaasi dadka loo soo diraya ee ku aadan wacyigelinta covid nineteen
aad bay wax u tareen fariimahaas dadka loo diray oo ee wacyigelinta ay samaynayeen ee, dad badan oo soomaaliyeed iyo beesha caalamkaba isugu jira oo wacyigelin dadka marka hore ma fahamsanaynba ee, cudurkan waxa uu yahay iyo siyaabaha la isaga ilaalin karo hadda dadku wacyigelintaasu aad bay wax u tartay way fahmeen waxaan cudur jiro uu yahay qaabka la isaga ilaalin karana wax badan ba oga bilaaban dadka hadda
weli dhegaystayaal waxaan ku guda jirnaa barnaamijka aanu kaga hadlayno arrimaha la xiriira covid nneteen-ka ee waxaan markan ee u gelinaa arrinta la xiriirta dhaqaale ahaan cismaan sidee baad is leedahay dhaqaale ahaan wuu u saameeyey covid nneteen bulshada
bulshada si weyn buu u saameeyey xagga dhaqaalaha ee dhaqaaluhu meelihii furnaa oo ganacsatada ay wax ka soo saarayeen way xirmeen intooda badan ee kuwii aan xirminna gabaabsi ayay noqdeen ee kuwii xoogooda isticmaali jiray oo nolol maalmeed soo saaran jiray soo heli jiray way istaagtay way xirantay isu socodkii oo dhaqaalo uu ku imaan jiray waa xirmay dhammaan suuqyadii oo dhan baa xirmay marka xagga dhaqaalaha aad buu u saameeyey deegaanka
ee marka laga soo tago in la isla gartay in deegaanka aad dhaqaalaha uu uga saameeyey covid nneteen xaggii isu socodka iyana iyo kuwa aad is leedahay way ugu daran yihiinoo wuu saameeyey dhinaca dhaqaalaha ee covid nneteen-ka la xiriira bulshada dhexdeeda
ee, aad iyo aad kuwa ugu daran oo uu saameeyey waa dadka tabarta daran ee, soo saari jiray nolol maalmeedkooda maalintaas iyada ah oo maanta wixii uu soo helo qofkaas caawa uu reerkiisa cuni jiray haddii qofkii maanta wax soo saari jiray oo ku- ku noolaa maanta wax soo saar berri haddana ku noqo meel uu u shaqo tago uu waayay iyo si uu wax u soo saaro kirona awgiis dadka ugu tabarta daran ee uu aadka u saameeyey waa dadka noocaas ahaa oo dadka ta- tabarta daran ahaa iyo- iyo- iyo dadka waayeelka ah intaba ee cismaan xagga isu socodka marka la eego dadku waxa ay sheegayeen in deegaano badan oo dhinaca xuduudda ku yaallo ay ka soo galeen dad badan oo xanuunkan ee calaamadihiisa lagu arkay ee arrintaas bal ka waran ka aqoon ahaan oo dhinaca caafimaadka Ah, way jirtaa waxaa weeye waxaan leenahay xuduud aad u dheer marka deegaanka leeyahan hadda la yidhaahdo ee, xagga kenya waan ka leenahay xagga etoobiyana waan ka leenahay xuduudihiina waddanku hadda sidii dowladdii dhexe ee, ay u burburtay ee, maanan gaarin weli in aan xuduudaha naga si rasmi ah u xiranno oo aan ka warqabi karno maxaan ku idhahdaye ee, su- dadka soo gelaya xuduudanada iyo dadka ka baxaya Ee, waxaa kaloo jirto xagga qalabkii lagu ogaanayay ee, ee, cudurkan waa waa garanaysaa deegaanka naga sida uu ka yahay lama ogaan karo cidda soo gashay ma qabtaa mase ma qabtaba waa sababtaasna waa qalabkii oo aan la soo gaarin oo aan maxaan ku idhahdaa orin amaba lagu yar sida meelaha qaarkood hadda ee, qaybo ka mid a la gaarsiiyey gobolka marka arrinta ayada aad bay saameyn ugu leedahay xagga fiditaanka coronavirus
ee cusman waxaa jirta in covid nneteen siyaabo kala duwan ee, dadka uu u saameeyey ee isu socodkii caafimaad ahaan waxbarashadii isu imaatimkii xafladihii barnaamijyadii la qaban jiray ee arinta waxbarashada haddii aan u galno ka warran sida uu u saameeyey covid waxbarashada
bismillah aad buu u saameeyey xaggii waxbarashadii meeshaan magaaladan aan hadda aan joogno kumanaan arday ah yaa waxbarasho aadi jirtay ee, dhammaan way xirmeen Ee, wax ad dugsiyadii oo isu imaatinkii baan la diiday dugsiy iskuuladii baan la xiray ardadii waxbarashadoodii aad bay u istaagtay Ee, xagga waxbarashada waxaad moodaa inuu aad u saameeyey
inta badan ee, bulshada nin ka warqaba oo aada ugu dhex jiro oo darso arrimaha caafimaadka iyo xaaladaha dadka ayaad ahayd Ee, maxaad ku daraasayn lahayd sida hadda coronavirus uu u saameeyey ee, deegaanka aan ku sugannahay iyo guud ahaanba soomaaliya
Ee, alxamdulilah horta waxaa weeye sidii la filayey ma noqon oo ilaahay baa noo gargaaray waxaana dad islaam ah masaajidda markaad aragto qur-aan akhris waa ka socdo Ee, xaafadihii magaalada guud qur-aan akhris waa laga sameeyey bay xaafad baa haddana la isugu sameeyey haddana qoys qoys baa qur-aan akhris loo sameeyey dadka muslimiin dadka soomaaliyeed waa dad boqonkiiba boqon muslimiin ah markii aafaadkan waxaa yimaadaan ilaahay kitaabkiisii baa loo noqdaa iyo qur-aankii qur-aan bay aad u akhristeen ee, fariimihii wacyigelinta ahana waa gaartay dadka inta badan sidii la filayay ma noqon laakiin haddana saamayntiisii waa jirtaa cudurka ugu dambayn adigoo mahadsan baaqaaga bulshada ee ku aadan halista uu leeyahay covid
baaqayga bulshada ku aadan waxaa weeye xoogaa waxaad moodaa hadda bulshada inay isyara dhigatay ayaamahan waxaan leeyahay bulshada cudurkan cudur halisa waaye cudur daawadiisa la helay mid ma aha ilaa hadda waa un cudur inaad iska ilaaliso ood ka taxadarto keliya ay tahay waxaa lagaga baahan yahay waxaan leeyahay ilaahaygiinana ku xirnaada aad iyo aadna oga foojignaada cudurkan ee, sida aad isaga ilaalin lahaydeen xagga nadaafadda xagga nadaafadda hadday tahay mid shakhsiyadeed iyo hadday tahay mid deegaan xagga nadaafadda aad ha loogu dadaan waxyaabaha cudurkan sahmo waa nadaafad darrada u ah marka waxaan dhihi lahaa xagga nadaafaddana bulshada waxaan leeyahay ka dadaana oo aad ugu dadaana ilaahayna tala saarta ilaahayna hanaga najeeyo
weli dhegaystayaal waxa aan ku guda jirnaa barnaamijkii gaarka ahaa ee aanu kaga hadlaynay xaaladda covid sagaal iyo toban balse markan aan u baaqo farsamo yaqaanka
salaamu calaykum xaaji maxamed xaggee u socotaa wacalaykum assalaam waxaan u socdaa suuqa oo aan carruurteeda uga soo iibsado alaabo iyo cunto nuurow maxaad wejiga u daboolaysaa saaka miyaad xanuunsanaysaa maya ma xanuunsani xaaji laakiin miyaadan ogeyn in dalka uu ka jiro cudur la isqaadsiiyo oo loo yaqaano coronavirus maalmahan waxaan ka maqlay idaacadda laakiin innaga ma ahan cudurka qof walbuu ku dhici karaa wejisaabka ama face maskigu laga yaabo inay ka hortagto gudbinta ay gudbinayaan dadka qaba caabuqa covid 19-ka laakiin ma oga aad ayay muhiim u tahay in dadka oo dhammi adeegsadaan weji xidhka ama wejisaabka oo ay yareeyaan tegista meelaha dadku isugu yimaadaan sida suuqyada iyo gaadiidka dadweynaha waxaan maqlay afsaabka wejiga waxaa isticmaali kara oo keliya dadka qaba xanuunka covid sagaal iyo toban
taasi run ma aha dadka oo dhammi waa inay ku xirtaan meelaha dadweynuhu isugu yimaadaan sida suuqyada si loo joojiyo faafidda covid 19 bulshada dhexdeeda sidee tahay xaaji maxamed saaxiibtay safiyo oo ah shaqaale caafimaad ayaa ii sheegtay in had iyo goor gacmahayga aan dhaqo afkayga iyo sankayga aan ku daboolo suxul ama xusul dabacsan laaban ama tiish marka aan kufacayo ama hindhisayana aan iska ilaaliyo xiriir dhow oo aan la yeesho qof kasta oo qaba astaamaha hergabka ama durayga u eg islamarkaana aan raadsado daryeel caafimaad goor hore haddii aniga ama carruurteyda aan qabno qandho qufac ama neefsashada oo aan ku dhibtoono hadda waan fahmay aad baad noogu mahadsan tahay macluumaadkan faa'iidada leh aan ku ordo hadda suuqa aad ayuu mahadsan yahay yaxya isku xiraha barnaamijka iyo weliba sidoo kale farsamo yaqaanka maanta barnaamijka inoo sahelay soo gudbintiisa aan usoo laabto barnaamijkeena doctor jamaal xuseen mire waa mid ka mid a dhakhaatiirta ka howlgalo hadda gobolka gado waxa uu xarumo kala duwan ku leeyahay magaalooyin ka mida gobolka gado sidoo kale waxa uu xarun caafimaad ku leeyahay deegaano ka tirsan galgaduud haddase waxa uu ku sugan yahay baar dheere doctor ugu horreyn kusoo dhawow barnaamijka aanu kaga hadlayna covid sagaal iyo toban doctor jamaal marka hore ee kusoo dhawow barnaamijkan gaarka ah ee aanu kaga hadlayno xaalada ee covid nineteen iyo saameynta dhaqaale iyo caafimaad ee bulshada uu u geystay ee waxaan jeclaan lahaa ugu horreyn inaan ku weydiiyo bal waxa uu yahay coronavirus dadka inaad u micnayso oo aada u fasirto doctore ka dhaktar ahaan
بسم الله baar dheere dee hadda cudurka edemiga oo kacsan oo laga baqayo waa cudurkan coronavirus coronavirusna wuxuu ku yimid wadanka shiinaha waa cudur annaga soomaaliya nagu cusub dadweynahan aada ugu cusub oo mashquuliyey marka muhiimadiisa un waxaa weeyaan ninka cudurkan ilaa hadda wax daawo ah oo loo soo saaray oo cad ma hayno tallaal male waxaa un looga hortegi karaa dadka inay ayaga isxilqaamaan oo ay meelaha isugu imaanayaan ay joojiyaan sida meelaha biibitooyinka masaajidada iyo meelaha kale ee raashimada laga qaadanayo qofka waa inuu horta qofka hadduu cudurkii ku dhacan oo asiibo waa inuu asiga is ilaaliyaa oo iskarantiilaa ilmihiisana iska karantiilaa marka cudurkan waa cudur annahu ah wax bakteriya ma aha waa virus oo aan la garanayn daawadiisa iyo tallaalkiisaba ilaa ay hadda magaaladan baar dheere dhowr waa dad badan baa cudurka ku jiraa dad badanna waa waa aragna cudurka qabo qaar ka fiyoobaaday u badan yihiin dee wax la aase ma naqaano meelahana laga meelayo qalabkii lagu baaritaankiisa ee baarkii wixii oo dhan ma hayno
doctore meelo badan oo gobolada dalka ka mida ayaad ka soo shaqaysay oo xarumo kala duwan oo caafimaad aad ku leedahay hadeer inta uu soo ifbaxay ee coronavirus oo caalamka khatarba aan ku hayo waxaad martay degmooyin badan oo gobolka gado iyo weliba sidoo kale meelo kamid a dalka soomaaliya ka mid ah hadda baardheeraan usoo noqono xarun weyn oo caafimaad aad ka samaysatay ma jiraan bukaano leh astaamaha coronavirus oo hadda xaruntaada caafimaad imanaya kana sheeganaya in xanuun uu hayo
dadka noo imaaday oo coronavirus qabo oo waa dhowr qof camal dhowrkiina salaan siinay guryahoodii aadeen waa markii qofku imaadon dareeno qufac inuu leeyahay wax leeyahay wax kaloo ku baarna ma hayno waxaan leenaha bal gurigaaga afar iyo toban beri isku soo karantiil sabacdi noo imo hadduu waa wareysanaa qufac cusub hadduu yahay waa soo karantiil baan aanaa laakiin hadduu qufacyadii hore uu waday ninkan uu bil iyo laba bilood qufacaya cudurkii ma aha markaasna daawaan ka siinaa laakiin cudur cusub hadda hergab cusub haddaan aragno gurigaaga isku karantiil baan qofka dhaana intaanan daawo la siin barnaamijkaanu kaga hadlayno arrimaha la xidhiidha covid nineteen ayaan dhegaystayaal weli ku guda jirnaa waa kusii soconaynaa barnaamijka balse doctor jamaal ayaan rabaa in fariin naga soo gaartay caasho cabdiraxmaan oo ku sugan xaafadda masawa oo ay dhakhtarku weydiinayso waxay leedahay doctoorku waxaad ii weydiisaan in cudurkan dawo uu leeyahay ama wax lagaga hortegi karo si bulshada looga badbaadiyo waata doctor gabadhaasi wax dawo ama leeyahay ayay ku tiri waxaa kaloo aan ku raacinayaa sida ugu sahlan oo la isaga ilaalin karaa inuu kasoo gaaro coronavirus
walaashay waan uga jawaabayaa cudurkaani kahortag mooye wax daawo oo leeyahay oo la siin karo qofka ma jiro laakiin dadkeena soomaalida waxay isticmaalaan sanjabiilka geedkuleelka ay isticmaalaan haddii aad isku aragta geedkuleelkaas iska isticmaal sanjabiilka isku uumi waxa isku uumi baa lagu leeyahay mooye wax daawo ah oon u hayno ma jirto cudurkan coronavirus ugu dambeyn doctore waad aragtaa xanuunku waa uu kasii darayaa waa uu faafaya meelo badan buu gaaray dadku aada ayuu saameeyey saameynta dhaqaale midda caafimaad intaba waa wax hadda wada muuqdoo la arkayo baaqaaga ku aadan sida inta hadda uusan gaarin ay kaga feejignaan karaan oo ay kaga badbaadi karaan
waxaa tala ah dee qof walba waa inuu ka taxadiraa qofka kale uu laba mitir ilaa hal mitir uu u jiraa markuu soconaayo waa qofku masaajidada iyo meelaha biibitooyinka iyo meelaha laisugu imaanaya aroosyada ma fiicno in la tago xaaladan intay jirto weliba cudurkan waxaa u daran dadka da'da ah oo cudurka sokorta iyo cudurka kale oo dhiikarka qabo iyo habitid b qofkii qabo qofkii xataa dhiiggiisa daciif ah oo hadduu yaryahay hadduu weyn hadduu ku dhaco waa ceejinaya cudurkan dadka neeftu ku celiyaa urur male ceeji dhabuu kugu taagayaa neeftana koomaad gelaysaa waa adigoo biyo lagugu riday camal cudurka waa halistiisuu leeyahay marka caruurta ilaahay baa ka bixiyo dadka dhiigooda qofka hadduu dhiiggiisa kiciyo dadkan hadda diabetiga ah iyo dadkan dhiikarka ah يعني هدو ديجي سكعية أو فيتامينات اتش بي جيس وقار عفري كمان شنو تمام عذر كان وحبك ما قاضي لكن وقف ضعيف وقاضا ودلاغا ندك ديج الآن تي تبردرد أيو كوجدلا مركا لسكجرو عذر كان هذا لسكجرو هذا نفقيه جميع سن هلا سمية هسعود دار نقف البها سمية نفتور هسمية هدو سمين كرو هدا قبلها أنا مزجاي تومي كراري وغياشة من مزجلا تومو ونفتور سنبكي لقش غيسير سنبكي أو لسن أو في عن هدو عذر كهالينه waa ka badbaadaysaa marka haddaa qof fadhiya oo sariir saaran kaas waa dilayaaba waa khatar marka la iska ilaaliya baalkan asalaamu calaykum dhegeysto kale oo isaguna jooga ee doctor jamaal ee xaafadda masewa wuxuu leeyahay cudurkan horey soomaaliya ma uga dilaacay dabcan waxaan rajeynaa inuu ka hadlayo coronavirus marka ee dhegeystahaasi iyo jawaabta barnaamijka aan doctorka ku wareejiyo
cudurkan horta annaga haddaan aragnaa weli kama dilaacin soomaaliya wax qarsoon oo dhuumanaya ma naqaano inuu noo dhuuntay ma naqaano laakiin wax sidaa hadda u soo caanbaxay soomaaliya ma adduunyanaaba hadduu ku cusub yahay aragti ahaan waa waxaan ugu baaqayaa reebaar dheere waan mar aniga gobolka dhan waan ku wareegaa waa maraa wacyigelin baan samaynaa meel kasta waa la hadalnaa reebaar dheere xoogaa weli cudurka waa yasaayan cudurkana maaha mid aad looga baqo haddaad ka baqdo adigaaba isku ridaya marka dambe halistiisuu leeyahay laakiin waxa weeyaan qofka inuu is-ilaaliyo uu baalkii sanka lagu xirnayo ku xirto galoofis gashto markuu lacagaha ugu daran waxaa fidiya lacagaha soomaaliga ood tirinaysaan lacagta qofka waa inuu markuu baqaarka jooga galoofis qaataa uu lacagtaasi galoofis ku tiriyaa galoofisna markii uu tiriyana uu iska bixiyaa taradhaqa in lagu dadaalo saabuunta aad loo farxasho markasta oo afkaaga iyo gacantaada iyo sankaaga inaad ka ilaaliso ayaa muhiimadda ah intaad magaalada joogto maalinkii marka haddii aad xataa baalka ku xiraya afkasta gacmaha lama aadaysa haddii aad galoofis qabtana waaba nadiif baa tahay oo waaba is-ilaalisay marka meelaha oroteeshinadan waa iin sheegay lagu shishiraayo iyo meelahan isu imaanaya saacaddii la shiraayay saacaddii fadhi ku dirirka hadda ma jirto nin walba naftiisa inuu badbaadiyaa fiican asalaamu calaykum gunti iyo gabagabadii dhegeystayaal waxaa intaasi kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii aanu kaga hadlaynay arrimaha covid sagaal iyo toban ee saamaynta dhaqaale iyo caafimaad barnaamijkan soo saaristiisa waxaa gacan weyn ka geystay dalada soma oo ah dallada ay ku midaysiin ururo warbaahineeda soomaaliya ka howlgala axmed cumar baa isku soo dabariday isku xirka yaxya cabdirasaaq soofe anigoo qadarna waan idinla socodsiinaya nabadgelya dhegeystayaal intaan barnaamij caynkan oo kalea dib ugu kulmi doono